markii aada ku midoobaaday ayaa labada dhinac rasaastii ay iska joojisay waxaana dagaalkii shalayta uu dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac taasoo soo kala gaartay labada dhinac dadka ku waxyeeloobay dagaalkaasi dhaawacyadu ay kasoo gaareen ayaa la kala gaarsiiyey magaalooyinka dhuusamareeb iyo caabudwaaq xaaladda ayaa waxa ay tahay mid runtii mar kastaba la filan karo in ay halis tahay maadaama lagu dagaalamayo dad shacab ah magaalada dhexdeedna dagaalka uu ka socdo dhawaaqa rasaasta saaka dagaalka ah ayaa laga maqlayaa deegaano durugsan oo ay kamid tahay degmada caabudwaaq oo qiyaastii afartan shan kilomitr ay u jirta magaalada xolaale waxaana la dareemi karaa in uu ka culus yahay dagaalkii shalay ka dhacay halkaasi walow dad aan la xiriira ay sheegayaan in uu yahay tuuryo tuuryo madaafiica oo labada dhinac ay isweedaarsanayaan waaya marka waxaad marka iga warantaa dagaalkii shalay dhacay dadkii ku waxyeeloobay ilaa iyo haatan maxaa tiro rasmiya laga hayaa
dadka dagaalka shalay ku dhintay ayaa la xaqiijiyay inay gaarayaan ilaa shan iyo toban ruux tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawameen dadka dhaawaca waxaa la xaqiijiyay inay gaarayaan shan iyo labaatan ruux dhaawacyadooda waxaa la kala gaarsiiyey magaalooyinka dhuusamareeb iyo caabudwaaq kuwa caabudwaaq soo gaaray ayaa dhammaantood ah kuwa bad qaba oo dhaawacyo fudud ah aad bay caafimaad qabaan maraan booqday goobta lagu daweynayo saraakiisha caafimaadka ee gacanta ku hayo lakumina waxa ay sheegeen in dhammaan ay soosoo kabsadeen waxaa ku jira ruux dumar ah oo ay miskaha kaga dhacday marka aad baa dhaawacyadaasi ay xaaladooda u laban tahay kuwa haatan caabudwaaq soo gaaray waxaa jira qof ka mid ah dhaawacyadii laga soo qaaday xoraale oo jidka kusoo dhintay intii caabudwaaq loo soo waday waaya baaqiyo waxaa jira kasoo baxayay waxgaradka iyo mas-uuliyiinta galmudugba kuwa ilaa iyo haatan inaysan wax ka hirgelin umuuqataa miya
baaqyadaasi runtii ka hor intaan xabaddan bilaaban waxaa socday isku dayo culimaaadiinka gobolada dhexe ay wadeen oo la doonayay in ciidamada lasoo duldhigay magaalada xeraale laga dulqaado walow shacabka xeraale markii hore ay dalbanayeen in aysan dagaal mudneen waktigan oo xilli adaga dadkuna sicir barar iyo ay soo food saartay iyo abaar laakiin taasi waxaa ka dhag adeegay ciidamadii soo dulfadhiisay magaaladaasi sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka magaalada xoraale iyo guddigii dhexdhexaadinta ahaa ee ka koobnaa culimaadudiin isaga kala yimid magaalooyinka bartamaha soomaaliya